wasaaradda uu qaaftay arrimaha islaamka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa guddi qiimeeya heerka adeegyada xujada soomaaliyeed u dirtay dalka sacuudi carabiya iyo gudaha dalka soomaaliya waxaana qiimeyn kadib wasaaraddu ay sheegtay in sicirka jaangoynta qiimaha lacagta safarka ee xujayada ee sanadan ay noqon doonto afar kun lix boqol iyo afar dollar waxaana shirkadaha la faray in ay qiimahaasi ugu adeegaan xujada soomaaliyeed ee sanadan soo gudanaysa waajibaadka xajka wasaaradda oo qaaftaya arrimaha islaamka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka duuleysa halbeega ah xaj qiimihiisu jaban yahay adeegiisuna wacan yahay ayaa waxay wasaaraddu u xil saartay guddi khubaro ah inay daraasaad iyo qiimeyn kusoo sameeyaan sicirka adeegyada kala duwan ee xajka ee ay sanadkan ku xajin doonaan xujayda soomaaliyeed biidn illaah adeegyada ay guddigani khubarada ah ay qiimeynta ku sameeyeen ayaa ka kala dhacaya gudaha dalka soomaaliya iyo dalka boqortooyada sacuudi carabiya inta lagu guda jiro u diyaargarowga gudashada waajibaadka xajka haddaba wasaaradda oo qaaftaya arrimaha islaamka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo waxay maanta oo ay taariikhdu tahay afarta rajab kun afar boqol afartan iyo lix oo waafaqsan afarta bisha janawari laba kun labaatan iyo shan shaacinaysaa qiimaha ama sicirka lagu xajin doono sanadka kun afar boqol afartan iyo lix laba kun labaatan iyo shan guud ahaan markii la isu geeyey kharashaadka adeegyada xajka ee gudaha sacuudiga iyo sidoo kale gudaha dalkeenna waxay natiijadu noqotay in qiimaha lacageed ee sanadkan xaajiga ama xaajiyadda soomaaliyeed ay ku xajin doonto ama uu ku xajin doono afar kun lix boqol iyo afar doolar sidaasi daraaddeedii waxaa la farayaa dhammaan shirkadaha adeegyada xajka inay sidaa u fuliyaan fiiro gaara kororka qiimaha sanadkan marka loo eego sanadkii sanadkii hore waxaa u sabab ah isbeddel ku yimid sicirka tikidka iyo hoteelada maka iyo madiina sidoo kale waxay wasaaraddu wargelinaysaa haddii dhanka boqortooyada sacuudi carabiya ay wax kale ka soo kordhaan in dib ay wasaaraddu ula wadaagi doonto ummadda soomaaliyeed waad mahadsantihiin
isbeddel dhanka qiimaha safarka ah ayaa ku yimid lacagaha safarka xujeeda ee sanadan ka xajinaysa dalka soomaaliya